لله رب العaalamiin والsalaatu والsalaamu calى man laa nabiya bacdah ama bacd waxaan ku soo jirnay axaadiistii صaxiixa ahayd oo aan daraasaynaynay oo laga soo qaatay bukhaari iyo muslim waxaa noogu soo dambeeyey xadiiskii toddobaatan iyo afar oo ka sheekaynayey gabdhaha muslimaadka inaysan u banaanayn inay meyd u basaasaan yani bani aadamka ka mida oo dhintay noocuu doona ha noqdo saddex maalmood wax ka badan ilaa ninkooda ma ahane oo afar bilood iyo toban habeen ay u basaasanayaan haddaysan ilmo caloosha ku sigin hadday ilmo caloosha ku sigaanna markay ilmaha dhalaan ayay ciddadu ugu eg tahay haddaba waxaa laga doonayaa dadka islaamka ah inay amarkaas qaataan rabbi ha u naxariisto haweenkii mu'minaadka ahaa waxay ahaayeen amar marka la amro diini ah inay fuliyaan shay marka laga reebo inay ka haraan waxay ku camal fali jireen qowlkii rabbi ou ku yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amraa an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi illaha warasuulah faqad dalla daleelan mubiina aayaddaas ayadaa ayay ku dhaqmayeen mu'min iyo mu'mina kuma habboona allah iyo rasuulkiisu hadday amar xasumaan inay khiyaar ka qaataan amarkaas oo waxay doonaan sameeyaan ahadkii allah caasiya rasuulka caasiya waa uu lumay lumid cab ayuu lumo diinta ka durugsan rabbi ha laga boqo subxaanau watacaala dumarkaas qiimaha badnaa waxaa ka mida umu xabiiba binta abi sufyaan zaynaba binta jaxshin waad u jeedaa markii laga dhintay oo midna aabaheed dhintay midna oo walaalkeed dhintay amarka rasuulkay fartoomeen allah iyo aakhiraday rumeeyeen rabbi ka boqoo diinta ilaaliya xadiidkaa waxaa laga ogaaday gabar walbee muslimada oo mu'minada inaysan u banaanayn mayd inay u basaasato saddex maalmood wax ka badan ama qariib ha noqdo ama baciid ha noqdo waalid ha noqdo walad ha noqdo ilaa ninka ayada ka dhintay isagoo qaba maahane sidaas ayaa la doonayaa muslimaadku inay gartaan marka rabbi ha laga bogo oo xaqa ha la ilaaliyo basaasta laguu sheegayaa waxaa laga tegayaa xaragada iyo diidka laakiin dhar gaara oo midabyale oo asay la yidhaah lama garanayo midda kale dadka laleeyahay waa laga dhintay looma baahna in murug waxyaalo keenaya lagu sameeyo waxaa ka xaaraana diidka waxaan loo ogolayn indhakuusoo ka mamnuuca cillaanka inta oo layani la saliigeeyo iyo wax kastoo siina keenaya marka dhib soo gaaro caafimaad darra timaado indhakuusha waa la ogolaan hameenkii maalintiina waa laga tirin ma ahan oo kamid ma ahan waxa loo yaqaano yani cidda tirsiga ama shaasayda dhar cad in la labisto mid madow in la labisto ma ahan kobayaan la qaadanin kobola-aan iyo kobaqabi gabadha labadaba way ku socon kartaa dumarkii jaahiliyada sidooda ha u dhaqmihina oo rabbigiin ka baqda subxaanahu watacaala dumar badan sida ay samaynayaanna ma jirto markay ciddadu u dhammaato ay qabrigiisa yeelanayaan oo rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala war diini ma ahan ee diinta ha la ilaaliyo maydka dhintana yaan loo qaylinin oon loo barooranin ee rabbi wanaag ha looga baryo xaqana ha lagu sugnaado dumarka muslimaadkaana diinta ha ilaaliyeen dharkay gurga ku joogi jirtay oo aan dharka xaragada ahayn ee dharka shaqada ahaa bay inanti xiranaysaa waxyaalaha diidka iyo dhaldhalaalka iyo salsaliidana way ka tegaysaa sidaas ayaa la doonayaa marka xaqa aan ku soconno rabbina ha naga dhigo dad hagaagsan muslimaadkow shirkiga iyo qurunka ka taga oo yaan laydinku odhanin asaydu waa dhar midab gaara leh in la xirso xadiidka toddobaatan iyo afar zaynabo waxay tihi waxaan u galay umu xabiiba oo sawjadii nabiga aheed sala allahu calayh wasalam xiina tuwafiya abuuha aabbaheed abuu sufyaan marka la oobsaday waxay u yeeratay umu xabiiba diib uu ku sugan yahay sufratu khaluuq waa midabka uu diibku leeyahay ama diibkaas kayrkii fadahanad minhu jaariya gabar bay u marisay markaa ka gadaal waxay marsatay hareegyadeeda iyo dhafooradeeda iyo jirkeeda meelo ka mid ah waxay markaa ka gadaaltii wallahi iyo diibka xaaje iyo dankamelihi rasuulka ayaan ka maqlay sala allahu calayh wasalam mimbarka isagoo saaran odhanaya inan rumaysay allah iyo maalinta aakhirada xalaal uma ahan inay meyd u basaasato howga salaasin saddex maalmood wax ka badan ilaa ninkeeda maahan oo afar bilood iyo toban habeen loo ogolaaday zaynaba bintu abi salama waxay tidhi zaynaba bintu jaxsi baan u galay marka walaalkeed dhintay diib bay u yeeratay way isticmaashay diibka danka malihi ee warkii nabigaan ku dhaqmayaan oo ahaa musadar afar ma saddex maalmood ka badan mayd uma basaasan karto aan ninkeeda ahayn ninkeedana waa afar bilood iyo toban habeen haddaba walaalayaal dadaala oo rabbigiinka baqda oo xagga ilaaliya oo diinta say tahay ugu socoda ninku ma dardaarmi karo ma oran karo haweentu aniga asay iima qaadayso asayda la sheegayaa waa magac aan la garanayn waxaa la oqoon jiray ixjaaj in laga taga ziinada iyo quruxda dadku asay waxay u yaqaaneen mara ad iyo guf ad in magaca loogu xiro inanta mara ad inay xirato looma baahnaa mid madow oo gaar ah oo loogu talagalay dhimashada madaxaysan ku xiranayn gambasaar baysan ka dhiganayn guntiyahaysan ka dhiganayn xijaab kalaysan ka dhiganayn rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala gurga looga dhintay ayayna ku cigo tirsan qaala wuxuu yihi alxadiidu alkhaamis wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo shan marwiyin waayo ku la wariyey can ibni cabaas radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka uriida waxaa la doonay cala bni xamsa gabadhii ou xamsa dhalay ayaa rasuulka lala doonay inuu guursado oo dadka ayaa ka dalbay inuu inantaa guursado faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innahaa inantaasu laa taxillu lii xalaal iima ahan innahaa inanta xamsa dhalay ibnatu akhihi walaalkay inantiisa weeye oo min aradacati xagga nuugmada iigu walaal ah wayaxrumu waxaana ku xaaraama min aradacati xagga nuugmada maa yaxrumu min araxim wax alla wixii dhalmada dhalashada ku xaaraana riwaayad kale waxay leedahay min alnasab xagga nasabka xadiidka waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim macnuhu waxa weeye rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la dalbay oy reerkiisu ka dooneen inantuu xamsa dhalay xamsa ilaa waa adeerkii ee nabige inuu guursado rasuulku waxau yihi xalaal iima ahan waayo adeernimada waxaa ka soka maray rasuulka alle sala allahu calayh wasalam iyo xamsi naas ayay wada nuugeen oo haween baa wada nuujiday mar marka waxau yidhi adeernimadii way jirtay laakiin ninka xamse la yidhaah walaalkay ayuu noqday naas ila nuugay dadka naaska wada nuugana dad wada dhashay lamid yihiin sidaa darteed iima banaano ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam qiso mashuure ayaa la socota arrinkaa rasuulka sala allahu calayh wasalam markuu maka ka baxayay cumrat lqadaa inanta la yidhaha umaama bintu xamsa oo gabar yar ah ayaa haleeshay cali binu abi daalib iyo jacfar iyo sayd binu xaarisa ayaa gabadhii nin walba yidhi anaa qaadaya jacfar ayaana qabay gabadha habaryarteed rasuulku waxau yidhi alkhaalatu bimansilati um habaryartu hooyada baderkeeday joogtaa ee ha qaada ninka la yidhaha jacfar caliyow anaa iga mid tay anuguna adaan kaa mid ahay jacfaro waxaa iga shabacday xagga akhlaaqda iyo xagga abuurista umaa ninka la yidhaha zaydo waxaa tahay walaalka iyo diinta kaan xoreeyana waa tahay sidaas ayuu ku kala maslexeeyey sala allahu calayh wasalam markaasa gadaal ayaa reerkii nabiga waxay ku yidhaahdeen inanta la yidhaahdo umaame ow xamsa dhalay guurso reeraha kaleba waa ka guursataye rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam iima banaana oo adeerkay ninku wow ahaa laakiin naas buu ila nuugay maanta adeerkeed baan ahay xagga nuugmadana waxaa ku xaaraan ah xagga dhalyada wixii ku xaaraan ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam maxaa yeelay laba nin oo wada dhalatay gabdha kale ma guursan karaan rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa lagu yidhi xadiidka toddobaatan iyo shan waxaa laga doonay inanta xamse inuu guursado wuxuu markaa rasuulku yidhi innahaa laa taxillu lii xalaal iima ahan innahaa ibnatu akhii min aradaaca walaalkay xagga nuugmada iigu walaal ah ayay tahay inantiisa wayaxrumu min aradaacati maa yaxrumu min araxim xagga nuugmadana waxaa ku xaaraan ah xagga dhalashada wixii ku xaaraan ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam islaamtii oo abulahan xoreeyey ayaa wada nuujiyabaa la yidhaahdaa calaa kulli xaal naas inay wada nuugeen ayaa xaqiiqo ah sidaa darteed labada qofoodee naaska wada nuugtay waa walaalo waxayna isu noqdeen laba wada dhalatoo kale marka looma baahna buu yidhi sala allahu calayh wasalam arrinka isaga ah nuugmada masaa'ilkeeda culammadu waxyaalo badan ayay ka qabaan haweenu hadday canug nuujido canugana ay caano calooshiisa gaara nuujiyo hooyay u noqon ilmahay dhashana walaalay la noqon ninkii ayada irmaaneeyey oo qabana aabbow canugaas u noqon ninkaa waxaa la dhashay adeer iyo eedayaal bay u noqon islaantaa waxaa la dhashay waxay u noqonayaan habaryarayaal iyo abtiyaal macnuhu sidaa weeye qaala wuxuu yihi alxadiid saadis wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo lix marwiyin waaye ku la wariyey can ibni mascuud radia allahu canhu qaala cabdullaahi bni mascuud wuxau yihi sa'altu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaan su-aalay oon weydiiyey ayul camali camalkeedaa axabu ila allahi xagga rabbi loogu jacayl badan yahay qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam assalaatu calaa waqtiha salaad waqtigeeda lagu dukado ayuu rabbi camal ugu jecel yahay qaala wuxuu yihi qultu waxaan ku idhi duma ayuu yaalla xariira qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam biru lwaalidayn waalidaynkaoo loo samanfalo ayaa la xariirta dadka waalidka oo samanfal iyo wanaag loo sameeyo qaala wuxuu yihi qultu waxaan ku idhi duma ayuu yaalla xariira qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam aljihaadu fii sabiili illah dariiqa alle oo lagu dagaalamo oo diinta la difaaco ayaa la xariirta rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidkaa rasuulka sala allahu calayh wasalam camal alle loogu dhawaabo kan ugu fiican ayaa la weydiiyey salaad waqtigeeda lagu dukaday ayuu ku jawaabay waxa ku xigaa la weydiiyey waalidkoo la wanaajiyo ku sheegay waxa ku xiga ayaa la weydiiyey diinta alloo la difaacayo markaa ku sheegay sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi alxadiidu saabi wasaquun xadiidka toddobaatan iyo toddobo marwiyin waayo ku la wariyey can ilmugiirata ibni shucba radia allahu canhu can inabiy ayuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ina allaha alle xarama wou xarimay oo waa ka xaaraan yeelay calaykum dushiina xuquuqa alummahaati hooyooyinka caasintooda wawacda albahaati iyo gabdhaha hore guuditaankooda wa manca xaqa laydinku hoyaymankiisiisa alla wou idinka xarimay wahaatin wax aadan lahayn u yeerashadooda alla wou xarimay manciga waxaa lagugu loola jeedaa mancu maa wajaba calayka dushaada wax ku waajiyo inaad manciso haatigana waxaa laga wadaa wax aadan lahayn inaad ku yeerashid xaaraan weeye waana mamnuuc ayuu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam wasabiya alla wuxuu ka haday lakum idinka idinka haday qiila waqaala wuxuu yii waxaa la yidhi waxay ahayd iyo wa kasrata su-aali su-aasha faraha badan iyo wa idaacatu lmaali xoolaha oo lagu cayaaro su-aal maalaa yacniya oo aan danku jirta la arag rawahu bukhaariyu wa muslim xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo saaray warabbi ka baqda muslimiinta oo diinta ilaaliya allah wuxuu bishiina kacarinuu rasuulku yidhi waalidka inuu caafiyo gabdhaha inla nalaguudo xaq laydinku leeya inaad diidaan waxaana lahayn inaad sheegataan amaad u yeedataan waxaa la idinka haday hadalka faraha badan su-aasha faraha badan iyo xoolahoo lalayaco iyo wax kastood naqataan inaad sohoreysaan qaala wuxuu yihi alxadiidu saani wasacuun xadiidka toddobaatan iyo sideed marwiyin waayo ku laga wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi jaaca rajulu min daayin ila nabiyi u yimi sala allahu calayh wasalam faqaala ninkii wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka allow man axaqu nnaasi dadka yaa ugu xaqnimo badan bixukmi saxaabatii aniga saxaabadayda wanaajintooda macnuu waxa weeyaan suxbadayda waa saaxiibitaankayga iyo noloshayda wanaajinteeda oon saaxiibnimada u hagaajiyo yaa dadka ugu wufaysay oo ugu xaqnimo badan qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam ummuka hooyada qaala wuxuu yihi uma man yaa la xariira qaala wuxuu yihi ummuka hooyada qaala wuxuu yihi uma man yaa la xariira qaala wuxuu yihi ummuka hooyada qaala wuxuu yihi uma man yaa la xariira qaala wuxuu yihi abuuka aabbaha sala allahu calayh wasalam marka afraad ayuu aabbaha sheegay rasuulka sala allahu calayh wasalam rawahu lbukhaariyu wa muslim rajulgaa nabiga u yimid waxau rasuulka markee ku yidhi yaan dadka ugu ugu hagaajiyaa suxbadooda ugu xaqlo hooyada hooyada lagu celceliy marka dambe aabbahaadaa lagu yidhi waalidka in loo samafalaa waa waajib waajib ah waana arrin go-an in la caafiyaa waa xaaraan waana dembi weyn rabbi subxaanahu watacaala bixiga waalidka wuxuu la xiriiriyey tawxiidkiisa iyo cibaadadiisa waxauna allah yidhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabiwaalidayni ixsaana rabbi amar wuxuu ku bixiyey asaga keliya inaad caabudaan waalidkiinana aada u caabudaan wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana rabbi keliya inaad caabudaan bay amray ood waalidkiina wanaajidaan hadal xun ha ku eehnina ha aflagaageynina ha caayinina ha dhigimina waalidkiina si walba wanaajiya sidaas ayuu yihi rabbi subxaanahu watacaala nicmada rabbi in lagu subriyaa waajibeeye rabbiga wuxuu kugu leeyay subri iyo cibaado oo ah ilaa wuu ku khalqay waana uu ku keenay waalidkuna nicmo ayay kugu leeyihin maxaa yeelay way ku mareen way ku tarbiyeeyeen wayna ku koriyeen oo rabbigaa sababka aga dhigay subxaana watacaala marka rabbi waxa uu qofka ku galabaystay waxa ugu weynaanta badan jeelidda waduunka keenay diinta ku siiyey oo caqli u yeelay waalidku waxay kugu galabaystaan waxa ugu weynan badan inay saba u noqoyn joogitaankaada bal hooyada calooshii sagaal bilood kugu yaday xanuunkii calow kugaadka u fiirso xanuunkii dhalmada u fiirso xanuunkii naasidaynta u fiirso iyo dhibaatada ay kaa soo martay rabbigaa ka bogoo hooyada wanaaji rabbigaa ka bogoo waalidka wanaaji oo waalidkaada wanaaji dhinac kastaba aabba iyo hooyo labadaba asla binta abubakar waxa u timi hooyaday oo mushrikad ah rasuulka ay intay tagtay tiri hooyaday saynta yeelaaliya islaam ma ahayn rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam sidii ummaki hooyadan cariiri oo wanaaji oo waxay taa dalbaysa oon alla ka caroonin u samay xadiis saxiix ayaa sidaa oranaya marka muslimiinta waajibka alla guta marka waajibka alla gudataan ka galaal waalidkiina u samanfala nin baa rasuulka u yimi sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi jihaad baan aadayaa aabbaha iyo hooyadaan ma leeyihi ma ah maquufa idneen maya oradoo ayuga ka farxi oo birigooda ku jihaad bacdamaa aan la soo weerarin meesha muslimiintu degan yihiin waalidka ku dhalana ay kuwa diin oo islaama yihiin waa inaad ka idan qaadataa haddaysan muslimiin ahayn maya diinta alle hadday ka soo jeedaan jihaadka looga idan qaadan maayo iyo diinta difaaceeda laakiin adduunka ayaa ixsaan iyo wanaajin iyo waxuqabasho loo samaynayaa hadalka xun baa laga dhawrin xoog iyo xoola waxaad leedahaad ku taageerin diinta ayaad ugu yeerin si walbaad u wanaajin dibkoodaad u dulqaadan wixii ayaga ay ku diraan ayaad ka yeelaysa aan alla ka xaraamaynin marka waalidkiina u samanfala dadka maanta joogaa waalidkooda cagaa ayay ku taagaan ixsaanka waalidka waa laga tegey rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxau sheegay in rabbi laga cabsado in loo baahan yahay oo qaraabada la xiriiriyo qofka muslimka ah wax laga amaalmariyo waxa ugu wanaag badan wanaajinta oo waalidka wanaajiyo cuquuba ku dhacdo waxa ugu horaysa caasinta oo waalidka caasiyo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi walaa tacuqa waalidaaka labadaada waalid ha caasinin xoolahaagoo dhan bixi hadday kugu yidhaahdeen ha caasinin waxuu rasuulku xadiis saxiixa ku yidhi jannada ma galaan saddex qofood kan khamrada cabitaankooda daa'ima iyo midka xaaraanta reerkiisa ku fiirsada iyo midka xaaqa waalidkiisa waalidkiisa caasiga ku ah war muslimiinta waalidkiina u samanfala ilmihiina ha idiin samanfaleena war xaaraanta ka dhowrsada wanaagha laydinku arsuqee war dembiga kulligii aakhiro in laysugu dhigaa laga yaabaa laakiin caasinimada waalidka adduunkaa laysku cadaabaa intaan aakhiro la gaarin war rabbi ha laga bogo rasuulka sala allahu calayhi wasalam adilada ka sugan waxaa laga garanayaa saacadda qiyaamada calaamooyinkeeda waxaa ka mid ah inuu ninku naagtiisa adeeco hooyadii caasiyo inuu saaxiibadii wanaajiyo aabbihiina ou gooyo war biriga waalidkiina ku dadaala cadhada rabbi waxay ku xihan tahay cadhada waalidkaaga ribaha alle ribaha waalidkaaga camal laga aqbali maayo ana alla wuxuu yidhi anishkur lii waliwaalidayka war aniga igu subriyo waajibkaan idiin diray guta oo waalidkiina raalli gareeya aan idiin gargaaron idiin naxariisteya war muslimiintow dadaala oo daa'imkiina ka bagla oo xaqa ku dadaala oo xoolaha aad damcinaysaan dariiq wanaagsan ka kasba oo rabbigiin ka bogo waalidkiina wanaajiya waajibaadka alla idinku leeyahay ha layixinina rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa la weydiiyey xadiidka toddobaatan iyo lix camal alle loogu dhowaado kan ugu fiican wuxuu la yidhi assalaatu calaa waqtiha waxaa kaloo la weydiiyey yani waxa la xiriira waxauna ku sheegay waalidkoo loo saanfalo waxaa la weydiiyey camalka la xiriira waxauna ku sheegay oo ku cadeeyey sala allahu calayh wasalam aljihaadu fii sabiili illah dariiqa alloo lagu dagaalamo xadiidka bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiidka toddobaatan iyo toddobo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam alla wuxuu dushiina ka xarimay waalidka in la caafiyo wuxuu kaloo dushiina ka xarimay wacda albanaat gabdhaha oo la nolol duubo ayadoo nool in la duubo waxaa kaloo lamida nolosha ayadoo nool la duubo ayadoo jaahilnimo lagu koriyo diin la-aan la dhigo maanta gabdhihii in la duubo kuwii duugi jira iyo kuwa hadda jooga kuwii duugi jiraa la qaatay maxaa yeelay kuwa duugi jiray ayaga oon baad ku dambaabay dembi ka galay kuwa maanta joogaa tarabiyaday uga cayaareen ayadii way dambaajiyeen dadkii way dambaajiyeen duugay u soo jiideen khayrka kuma barbaarin xaaraantay ku wadeen war gabdhihiina diinta bara oo silca ku karinina oo dhibaatadooda u dulqaata oo si wanaagsan u tarabiyeeya oo markay weynaadaan dad hagaagsan oo diin leh oo idinka dhaqan kara ku dara haddii kale waxaad tidhahdaan haddaan intaasoo xoolaa naloo keenin lama guursan karo war rabbigiinka bagee dumarka ka deeya cadaadiska iyo xumaynta aabbaa wuxuu dhalayaa gabdho iyo wiilal wiilasha diinta u baraya iskuulna waagaysan hadduu rabo gabdhaha waxuu leeya jikada gara kitaabka ilaahay bari maayo salaadana ma dukadaa naag dukataana ceebbay ula muuqataa dadkaan ama diin baranaysa taasi waxay dhala dhalinay gabar xijaab wadata marka la arko in loo arko inay balaayaa la timid waa rabbigiinka bagla subxaana wa tacaala waxaa kaloo nalo nala ka xarimay manci iyo haatim inaan mancinno waxa dusheenna ku waajibay xuquuq rabbi ah ama xuquuqda ay muslimiinta yahaysa nagu leeyihiin xaasiga waxaa la yidhaha inaad sheegatid sharaf aadan lahayn ama aad u yeeratid wax aadan lahayn ama aad u doodid xoolo aadan lahayn wax kasta oo aadan lahayn ama aanad nusaysan haddaad sheegatid shaydaan baad noqonaysaa qof walbou rabbigaa ka bag subxaana wa tacaala waxaa la kaadoo la diiday kiila wagaala idaacadaha jaraa'idka wararka shaydaan waxay ahayd iyo waxaa la yidhi waxaa kaloo la kaaday su-aasha faraha badan oo aan dad ku jirta la arag iyo xoolaha lagu cayaarayo macnaha waa mamnuuc sida kuwa sigaarka lagu garanayo qaabka lagu cunayo meelaha shaydaanku raalliga ka yahay lagu bixinayo tiisiga lagu iibsanayo lagu tumasho tegayo oo rabbigiinka bagla war diinta alla ilaaliyo subxaana wa tacaala xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray rasuulka sala allahu calayh wasalam nin ayaa u yimid xadiidka toddobaatan iyo sideed wuxuu ninkii ku yidhi rasuulka allow dadka yaa ugu xaqnimo badan la saaxiibitaankayga inaan u wanaajiyo wuxuu yidhi hooyadaa yaa la xariira hooyadaa yaa la xariira hooyadaa yaa la xariira aabbaha markii afaraad ayuu sheegay sala allahu calayh wasalam axad walbo waalidka wanaaji si gaara xagga hooyada waa loo badiyey maxaa yeelay dhibka aabbaha way ka badan tahay dhibkeedu waxay kugu xambaarsay wahni calaa wahnin dhibaato dhibaato la dul saaray calooshay kugu qaaday dhig bay kaa martay araxday ku saartay naaskayd kuu dayey dadka hurdayay soo jeeday dusheeda saxaro iyo kaadi ku dhigtay hadal xun ha ku oranin ha dhigin hana aflagaadayn hooyadaa hooyaday si adiga canugaaga u fiicnaado rabbigaa u bari oo diinta ku tarabiyey oo intaad ilmaha korinaysid anaad dhalaysid ilaahay isyaankiisa iska ilaali yaa alla kugu ciqaabin waxa aad ku dhibaatoonaysaa inay caasiyaal kugu noqdaan oo diinta alla ku socda oo rabbigiin diintiisa ku camalfala adigoo wanaagsan oo khayrka ku dadaalay canuggu inuu hallaabo way dhicin kartaa waayo nabi nuuxba wiilkiisii wou hallaabay sida adilada qur-aanku caddaynayaan qaala wuxuu yidhi alxadiidu taasi wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo sagaalaad marwiyin waayo kula wariyay can nucmaan ibni basiir radia allahu canhuma ana abaahu nucmaan aabihi basiir ayaa ataa bihi la tegey rasuul allahi la tegey sala allahu alayh wasalam rasuulka ayaa u geeyey faqaala basiir rasuulka wuxuu ku yidhi inii aniga nabigow naxaltu waan siiyey ibnii wiilkayga haadaa oo kana gulaama nin addoon ah oo kaana ligii sugnaaday faqaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam afacalta daalika biwaladika kullihim arrinkaasoo kale ilmahaada kulligood ma u samayday oo ma siiday qaala wuxuu yihi laa ma siinin qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam ittaqu llah rabbika bagla oo waxdiluu fii awlaadikum ilmihiina xagaara u sameeya qaala nucmaan wuxuu yidhi daraja adiga afray waa laabtay darajatidka sadaqata sadaqadiina waa ceshaday maxaa yeelay cadaala ma ahan oo ma banaano nabigu ku yiri sala allahu calayh wasalam rawahu bukhaari wa muslim bukhaari iyo muslim baa soo saaray nucmaan waxau yihi aabbahay baan rasuulka ii geeyey markaasuu aabbihii yidhi rasuulka allo wiilkayda addoon baan siiyey aan leeyahay rasuulku wuxuu ku yihi ilmahaaga kulligood ha siida maya ayuu yihi wa rabbika bag war cadaaladda owlaadda ku dadaal hawshan xaninuu yihi odagii xoolihii waa xisadobow ii ninka la yidhaahdo nucmaan sidaas ayuu yihi odagii xoolaha waa xisadin marka qof walba oo muslima waxaa laga doonayaa rabbigii inuu ka bagow diinta islaamka ilaaliyo alxadiidu samaanuun xadiidka sideesanaad marwii waaye ku la wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu ana alaqra ibnu xaabis aqra ibnu xaabis ninka la yidhaha absara annabiya sala allahu calayh wasalam nabiga ayuu arkay oo yuqabilu suminayaa alxasan binu cali waa wiilkay dhashay nabiga inantiisii faadhino aheed aqra wuxuu arkay nabiga oo suminaya wiilka xasan la yidhaah faqaala aqra wuxuu yidhi ina lii waxaa ii filan casharatan toban xanis toban oo minal waladi ilmaha ka mida wiilal ah toban baan dhahay toban maa qabaltu ma sumin waaxida min weligay mid kamida ma dhunkan buu yidhi rabaabiye faqaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam ina shaniye man laa yurxam axad aan naxariisan laa yurxama looma naxariiso gargaar allana ma helo bilaayaqaba way waxaas lama baahno rawahu albukhaari iyo muslim akraq bin xaabis wuxuu arkay nabiga wiilkaas yarsaminay oo wayahu yahay markaasuu yihi toban baan dhalay weligayna mid kamida muslim rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam war mid aan naxariisan looma naxariisto sala allahu alayh wasalam labada xadiis oon soo akrinay kan toddobaatan iyo sagaal iyo kan sideetanaad waxayna amrayaan ilmaha in loo naxariisto oo loo dhimriyo oo la jeclaado oo waxa la siinayo oo loo hadiyeynayo loo simo nucmaan aabihii basiir ibnu sa'ad oo ansaari ah waxaa u sugnaaday ilmo haween kale bedbedelan oo dhowra ayaa u dhalay xadiidka ninka warinaya nucmaan la yidhaah oo yidhi camro bintu rawaaxaa uu oran jiray cabdullah bin rawaaxa ayay la dhalatay saaxirkii mas-uulka ahaa islaamta camro la yidhaah waxay ku tiri odaga la yidhaah basiir wiilkayda nucmaan waa inaad xoolo gaara siidaa maantii dambe ayuu doonay inuu siiyo waxay ku tiri waa inaad nabiga markhaati uga dhigtaan nabiga ayaa loo geeyey nabiga marka arrinkii loo sheegay ilmo kalena inay jiraan loo sheegay inaan wax la siina loo sheegay rabbigaa ka baqoo ilmaha cadaala u sameeyey yiri xaaraan wey ilmaha in loo kala exeeyo haddii qofkood duban yahay tirada waa laga daweyn haddii marka la koriyo qofkood uu caasim aho kan diinta ku fican waa la wanaajin si gaara laakiin si kale lama ogola ilmaha in wax loo kala badiyo waa la diiday waalidka wuxuu ilmaha siiran oo ka ceshan karay in kalena culammadu way isku qabteen marka waalidka waxaa laga doonayaa owlaadooda inay wax u sinaan gabdhaha iyo wiilasha oon gabar iyo wiil loogu kala badin maanta maxay sameeyeen wiilka waa la qaadaa waa lala ordaa dumarkaa loo dhisaa waa loo doonaa xoolaha laga bixiyaa inanta ayadaa xoola laga qaataa haadaa xaaraam waa arrin xaaraama oo aan la ogolan war markaad wiilkaaga tarir iyo kursi u iibiyo waajibbay kugu talgalaan inaad garab taagto oo waxaad ka dhimanayo midkeedu bixin kara aad ka bixisid haddana waxaa leeya xoolo xoolaha layga siiyo rasuulka sala allahu calayh wasalam faadimo isaga xoola ku sabeeyey dadkii islaamka ayna dumarka laga guursanayo iyagaa wax ku tagi jiray maantana waxaa laleeyahy intaas haddaanasiin waxba laga siin maayo wa rabbika badar war waxaanu siin maayo diinta yaan lagu cayaaro waa dad walba cadaala u samay waayo kuwa u eexataa berri waxay dhahayaan kuwa laga exda awalba kuwaas aabawaa ilmuhu waa qalbiga mirihiisa waa dhabarka camiritaankiisa waa nolosha raaxadeeda waa dhulka shaqaalihiisa markay caroosay ku raalli garayn markay waxsaalatay ku siin haddaad soo wanaajiyey diin ku barbaarsay ku barbaarisay oo koriday hadday kaa dambeeyaan ayay kuu soo ducayn oo ay kuu noqonayaan camal kuu soconaya sidaa darteed muslimiintow rabbi ka bagla oo diinta ilaaliya oo owlaadiinna ha ku cayaarinina xoolaha waadsan i taqaanaan laakiin ilmaha waxaa loogu kala exda hadda ma garanaysaa nin baa islaan qabaya hore ilma ayay u dhalin way isku yaro xumaan mid dambe ayay guursan ilma ayay u dhalin midda dambe ilmaheeda ayuu u roonaan haweenku hadday xun tahay ilmaha adaa dhalay isku si ilmahaaga u ahaw oo isku wax sii oo haw kale qeexanin wa rabbigiinka baq oo xaq u leeyahay ilaaliya muslimiintow rabbi ha naga caafiyo cudurka islaamka ku dhacay xadiidka toddobaatan iyo sagaal nucmaan ninka la yidhaha wuxuu yidhi aabbahay basiir ataa bii rasuulka ayuu u tegey sala allahu alay wasalam rasuulka ayuu ii gooyey markaasuu yidhi innii naxartu waan siiyey naxartu bimacnaa acdaytu weeyaane ibnii haadaa gulaaman kaana lii wiilkaydaan waxaan siiyey addoon aniga ii sugnaaday rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam afacalta haadaa biwaladika kullihim arrinkaas ilmahaaga mau sameeya kulligood sidaas ilmahaagoo dhan ma yeesha markaasuu yidhi maya rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ittaqu llaha wacdiluu fii awlaadikum rabbika bagoo ilmihiina cadaala u sameeya markaa ka gadaal waa u laabtay sadaqadii ayuu xesaday sadaqadii ayuu xesaday odagii marka qof walboo muslima u rabbigaa ka baq oo dadaal oo diinta islaamka ilaali oo ku dadaa ilmahaaga inaad cadaala u sameeyey una naxariisatid xadiidka sideesanaad aqra binu xaabis oo nin odaya oo weyn ah ayaa wuxuu arkay nebigoo saminaya wiilkiisa xasanaha waa wiilkay faadimo dhashay wuxuu yidhi odagii toban baan dhalay mid kamida weygay ma sumin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam axad aan naxariisan looma naxariisto maxaan kugu samaynayaa haddaan qalbigaaga naxariis lagu arkin wa rabbigiinka baqa oo diinta ku dadaalo owlaadda wanaajiya oo ayaan ilmaha loo kala qeexanin war gabdha ayaan jahli lagu dilin ee diinta bara oo sal in wiilasha u jeceshiin u jeclaada gabar iyo wiil rabbigaa bixiyey subxaanahu watacaala qaala wuxuu yihi alxadiidu alxaadi wasamaanuun xadiidka sideetan iyo kow marwiyin waayo ku la wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu ayaa laga wariyey ina zaynaba binta abi salama islaanta la yidhaha zaynaba oo abi salama ou dhalay gabadhaas kaana ismuha magaceedu wuxuu ahaa bara barre ayaa la odhan jiray faqiila waxaa la yidhi tusakii nafsaha nafteeda ayay ammaanaysaa maxaa yeelay barada macnaheedu waa baariyadii fasamaaha rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alle wuxuu ku magacaabay zaynaba zaynaba ayuu rasuulku u bixiyey sala allahu calayh wasalam rawahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka asagaa laba arrimood ayaa lagu eegin arrinta koowaad waxa weeyaan ammaanta arrinta labaad waxa weeyaan magac bixinta ammaanta rabbi wou nahiyey qofku inuu naftiisa ammaano rabbi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa naftiina ha ammaananina alle asagaa ku cilmi leh oo og qofka asaga ka baqanaya subxaanahu watacaala marka taas ayaa halkaa laga gartay rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi islaanta umulcala la yidhaah markay cosmaan binu madcuun ou dhintay oy ku tidhi allaha u naxariistee waxaan markhaati uga ahay rabbi inuu karaameeyey wuxuu rasuulku ku yidhi wamaa yudrika ana allaha akrama maxaa ku ogeysiiyey alla inuu karaameeyey markaasay tihi rasuulkii alla aabbe iyo hooyadii waa lagugu furtaa haddaankan alla karaama yow kaloo karaamaynayaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam faqad jaahu lyaqiin xaqiiqadii ayaa u timid khayrna waan u rajaynayaa wallahi maa adri ana rasuulullahi maa yufcalu bi ilaah baan ku dhaartay anaa rasuul allah waxaa laygu samaynaya ma garanayo khayrna waan u rajay in yaqiinta u timidna waa maga wax kalaan garanaya ma jiraan ana anigoo nabi allah waxaa laygu samaynaya maaga bal u fiirso hadalkau rasuulku yihi sala allahu alay wasalam cajaa'ibtiisa markaasay tihi fawallahi laa usakii axadan bacdow abada rabbigaa ku dhaartay qof dambe isaga ka gadaal ma ammaanayo sidaas ayay ku tiri qof dambe isaga ka gadaal ma aan ammaanayo xadiidka bukhaari wuu ku sugan yahay qofka muslimka ood wanaagga ku aragtay waxaa lagaa rabaa inaad tidhaah khayr baan u rijaynayaa khayr ayaan u rijaynayaa taasaa lagaa rabaa inaad tidhaahdo bukhaarigaa xadiidkaas soo saaray laakiin lagaama rabo inaad tiri anaa huboosan bau gelaya anaa hubo naar bau gelaya qofka xumaantada lagu arkay cadaab baa looga baganaya qofka wanaagga lagu arkaa khayr baa loo rijaynaya macnuu sidaa weeyaan rabbigiin ka baqya subxaana watacaala qofku inuu nafsadiisa amaano ama keyrku amaano lama ogola lama ogola arrinka asaga saadiqii masduuqa ahay ee runta sheegaye loo run sheegayey oo wax walba ku run sheegayey ayaa ka cabsay oo yidhi hala joojiye ammaanta anigoo nabi alla ah wax laygu samaynayo ma garanaye rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu caddeeyey qofka muslimkaa khayr badan in loo rijaynayo laakiin rabbi oon baa garanaya subxaana watacaala xaqaigla waxay ku dambayn doonto qofka markii ay wanaag ku aragtaan khayr baan u rijaynaynaa dhaha waxaana la doonayaa qofka muslimkaa waxaan xalaalahayn inuusan cunin waxaan wanaagsanayn inuusan samayn khayrka keliyana waa inuu ku dadaalo magaca barre la yidhaah oo isagu ammaanta ah macnaheedu waxa weeyaan ay noqon kartaa waxaan xalaal ahayn ma cunto waxaan wanaagsanayn ma shaqaydo maraan mar dhisa mooye mar kale ma afurto saacad walba cibaado iyo diin bay u taagan tahay marka ammaan baa meeshii soo gashay tasgiyada noocaasana waa la radiyey magacyada qofka bani aadamkaana waa la bedeli karaa oo rasuulku saynadow u bixiyey sala allahu calayh wasalam asmaada waxaa loogu jecel yahay cabdullaahi iyo cabdiraxmaanna wau yihi nabigu sala allahu calayh wasalam magacyo la diiday ayaa jira oon dadka loo bixin karin qofka magaciisu xun yahana waa la bedeli karaa sidaa darteed kitaabul edeb oo bukhaari ku yaal ama muslim ku yaal ama abu daawuud iyo tirmidi qoreen ha laga raadsado magacyada sida laga yeelayo qofka muslimkaana ha dadaalo magacyada xunxun ha la bedelo magacyada fiican dadka ha loo bixiyo saada fiican way wanaagsan tahay ammaanta gaarkaana dadka ha laga joojiyo iyo tasbiyada oo rabbi ka baqya subxaana watacaala maantana waxaa laga yaabaa in la jeceliyo qofka in la dhoodhoobo oo ammaanta laga badiyo xadiidka sideetan iyo kow zaynabo inanta la yidhaah oo ay binta abisalama magaceeda barre ayaa la oran jiray kolkaas ayaa la yihi dhisadkii nasaa nafteeda ayay ammaanin rasuulka ayaa markaa wuxuu ku magacaabay sala allahu calayh wasalam zaynaba inanta caasiya la oran jiray nebigu jamiile ayuu u bixiyey dad badan ayuu magacyada ka bedelay sala allahu alayh wasalam oo yani waxaa jirtay gabar caasiya la oran jiray jamiilo loo bixiyey magacyada badan oo dhan nabigu waa uu bedelay sala allahu alayh wasalam nin shihaab la oran jiray hishaam baa loo bixiyey nin xarbi la oran jiray salmin baa loo bixiyey marka magacyadaasoo dhan waxaa la doonaya in la bedelo meel la oran jiray shacbu dalaala dadkii baadida shacbulhudaa baa loo bixiyey marka dhulal farxataa dhulka waa laga bedeli jiray magacyada asmaada khabiisada ah waa laga fiicanya in wax loo bixiyo laakiin magacu ku tusi maayo qofka sharaf iyo qiimo gaara u leeyahay qofka waxaa ku tusinaya wanaagiisa diinta soo ugu dhaqmayo qaala wuxuu yihi alxadiidu haani iyo amaaniin xadiidka sideetan iyo labo marwiyin waaye ku laga wariyey can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu yidhi idaa kaana hadduu ahaado sumxu leyli hameenka mugdigiisa aw amase amsaytum aad garabaysataan macnaha hadday qoraxdu idiin dhacdo weeye sumxigana waxaa laga wadaa mugdiga hameenka ugu horeeya qoraxdu markay dhacdo maqribka la gaaro fakufuu subyaanakum caruurtiina xeliya yaysan banaanka u bixin maxaa dhacay fa ina shayaadiina shayaadiintu tantasiru way soo faaftaa xiina idin xaaladaah shayaadiinta ayaa banaanka usoo wada baxda idaa kaana kolkuu ahaado jimcu leyl ilmihiina celiya shayaadiintaa soo faafina banaanka imaada fa idaa dahaba saacatan saacad hadday tagto qadar oo min alleyl hameenka kamida fakulluuhum ilmihiina sii deeya ilmihiina sii deeya markaa haddii qadar hameenka kamida u gudbo markii habeenkii la gaaro seexanaysan iyo mar walbana waaqligu abwaaba albaabada xira wadkuruu isma allahi magaca allana kuxusa markaad xiraysaan fa ina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu baaban albaab ma furo muqlaqan la xiray wa owkuu xira firadakum sibraaradiina xira wadkuruu isma allahi magaca alla xusa markaad sibraarka afka ka xiraysaan waa weelka idinkugu jira biyaaya sharaabkeed wakamiruu aaniyatakum weelashiina kalana daboola wadkuruu isma allahi magaca allana kuxusa markaad daboolaysaan walow an taxribuu inaad ku dabartaanba ha ahaato calayha dusheeda shay-an wax kale haddaad weeyaan qoray sidaa ugu dadba dusha ka saara weeye wa asuu misbaaxakum faanuusyadiina damiya ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam rawahu lbukhaariyu wa muslim habeenka markii u qoraxdu ay dhacdo mugdigiisa hore la gaaro ilmihiina faqiiradaa banaanka ka celiyow nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam shayaadiintaa soo faafin waktiga oo banaanka imaan qadar hameenka kamiduu markau tago awlaada sii geeya albaabada xirta oo magaca alla xusa shaydaanku albaab xiran ma furteen sibraaradiina afka ka xira markaad xiraysaana magaca alla xusa weelashiina daboola markaad daboolaysaa magaca alla xusa inaad dush dushooda qori ku dababtaan ba allaha ka dhige qaamuusadiina damiya rabbigiinka baqlow sidaa yeela cidabta iyo wanaaggow rasuulkuna baraya waa cidabio irshaad xadiidku waa tarbiye iyo tacliim ummadda nebi maxamed la tacliiminayo sala allahu alayh wasalam waa xadiis gaaban oo jawaamicul kelim ah waxaa laysku amray shan arrimood oo cidabta jiidka ka mid ah oo kulligoodna u laabanaya nafciga qofka iyo maslaxada qofka iyo qofka oo dhibka laga dhowro jinniga iyo isiga labadaba laga ilaaliyo taasi waxay tahay ilmaha in la celiyo qoraxdu markay dhacdo agteeda albaabada in la xirto sidraarada afka in laga xiro weerasha in la daboolo daanuusyaha in la geliyo maxaa yeelay oo qoraxdu markay dhacdo ilmaha loo celinaya shayaadiintaas soo faafta markaasay dhulka fasaadisaa ilmahana way asiibaan oo dhibaatooyin bay ku noqoon oo waxyaababay ku saliin marka waxaa la doonayaa in sidaa la yeelo owlaadda la celiyo maxaa guryaha loo xiranayaa dadka ma garanaysa waxaa guryaha looga xiranayaa shayaadiinta maraysa inay soo gasho tuugada iyo waxa lamidka ah waxaana la doonaya ilmaha in gurga marka la dukanayo makrajkii lagu xiro saydan u bixin inta salaada lagu jiro amaan gurga dhibaata ugu imaanina oo xada u soo gelin ilaa fadixa wax kula doonaya ayaa jira waxaa habboon sharciga in la ilaaliyo oo diintu say tay loogu socdo qaamuusta waxaa loo daminayaa shaydaan yani inuu suuragooyin iyo wax daran baa laga bamanay dadka ay gubto hooyooyinka waxaa waajib ku ah inay ku dadaalaan waxa ay diintu amraysay owlaadda banaanka ka celiyaan awgaadaas ayada ah ay wanaagga ka shaqeeyaan qofka muslimkaana mar walba waxaa laga doonayaa xuska alle inuu ku dadaalo maxaa yeelay shaydaanku meel walbau fadhiyaa imaan ilaa meesha alla lagu xusaya maana dhibaatada jirta maanta maxaa kamida guryaha waxay noqdeen guryihii saneemada waa lagu soo jeedaa meediyaalka xisbigaa la dhooban yahay amaasinta cayaaraa la odlan yahay akhlaaqdii baa laga tegey guryihii baa laga dhaqaaqay dadkii akhlaaqdoodii way fasaaday shaydaanka shaqadiisayna saacadoo mahayaan magacii rabbi way iloodeen wardadyow adduun iyo aakhira liibaantiina waxay ku jirtaa raaci damadeen sala allahu alay wasalam nufuusiina iyo xoolihiina waxay ku hagaagi karaan nabiga alla inaad raacdaan adduun iyo aakhiradana xifdigiina waxau ku jiraa kubayashada nabiga ee ilaaliya diinta xadiid bay rasuulku ku sheegay sala allahu calayh wasalam sanada waxaa kamid a habeen ay musiibo soo degato weel kastoo af banaana way ku dhacdaan ee weelasha daboola buu yihi sala allahu alay wasalam xadiidka sideetan iyo labo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam idaa kaana subxu leyl habeenka mugdigiisa kolkuu horo qoraxdu dhacdo qofkuu siyaanakum carruurtiina celiya shayaadiintu tantashir xiina ee xaaladaabay soo faaftaa meelaha gaba waxay odhanayaan waxbay dabtaa habeenka qadar kamidoo markuu taga fahullou sii deeya ee weliba marka makribka la dukanayo guryaha xile akliga abwaab albaabka qunfila oo xile markaad seexanaysaana xile wadkuru isma allah laakiin magaca ilaahay kuxusa xiritaankaas shayaadiintu ma furato albaab xiran sibraaradiina xira magac allana kuxusa markaad xiraysa oo rabbi markasta magaciisa kaalmaysa kamiru inaakum weelashiina daboola magaca ilaahayna xusa markaad daboolaysaan wax kale haddaad weydaan qorobku dadba oo sidaa yeela oo dadlow islaamkaa meel walbaba magaca alla la imaada korkaad cunta cunaysaan magaca alla ku bilaaba korkaad suuligalaysaan ku bilaaba korkaad labisanaysaan korkaad soconaysaan ilaa kulligood meel walboo la marayo dikri la akriyaa nabiga laga hayaa sala allahu calayh wasalam yaa ka faa'iidaysanayoo raba shaaribu dukaan dikrigow akrinayo laga aqbali maayo wax laga yeelayaa ma jiro dadka asagaa sida dulliga asaga haya iska geeya yani sigaarka cabitaankiisa iyo qurumka oo diinta alla ilaaliyo addoomma ilaahay noqdo muslimiino qaala waxau yidhi alxadiidu haalif wasamaanuun xadiidka sideetan iyo saddex marwiyin waaye ku laga wariyey can ilmacruur ibni suwayd radia allahu canhu macruur ibni suwayd qaala wuxau yidhi ra'aytu waxaan arkay abaadarin radia allahu canhu waxaaley abaadar dushiisa xullatu labis ba ahaa laba maro oo isla mid ah ayaa xullada la yidhaah wa calaa khilaamihi wiilkiisa isaga oo wato addoonka u ahayna misluha ayadoo kale ayuu ahaa dushiisa fasaartu can daalika arrinka ayaan su-aalay adiga iyo yani khilaamkaaga ka addoonka ku ah maxaad isku dhab u wadataan fadakara waxau sheegay ninka abaadar la yidhaah annahu isagu saaba rajula nin inuu caayay oo waxay tahay cala ahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam faxayarahu biummihi hooyadiis ayuu ku ceebeeyey dhacayadoo biummin lah hooyo u sugnaatoo ku eegeeyo waxau yidhi ina habar madoodo kan hooyadiis addoonta tahay saas oo kale faqaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam innaka adiga abiidarow imrin qof baa tahay diika jaahiliya waxaa kugu sugan nooc jaahiliyadii ka mid ah qabla islaam waxay dadku samay jireen wax ka mida ayaa kugu sugan nasab oo laysku dacmiyo waa jaahiliya ikhwaanukum dadkaan adeerkaysiin waa walaalihiin diinta ayay soo galeen khawaarukum waa khudamadiinii jacalahum ullah ilaah baa yeelay taxta aydiikum gacmihiina hoostooda faman kaana qofkau ahaada akuu waleerki taxta yadii gacantiisa hoostiisa oo ilaahay inta gacanta kuu soo geliyay iyadoo gaalo laga kafaaray oo sidaa ku islaamo oo gacantaada ku jiro bal yudcimuhu ha quudiyo bimaa yaakula waxuu cunayo macnaha loolama jeedo iska dhakaysta cuntada ilaa inuu wax badan u baxan laga yaabaa ee saad naftaada ugu dadaala ugu dadaala wey walyulbisu ha u labiso bimaa yalbisu wax u labisanayo walaa tukallisuum hana ku masaqaynina walaa tukallisuum ha ku masaqaynina maa yaqlibun wax aysan karin oo ka qaalib noqonayo fain kallaftuum haddaad ku masaqaynaanna faaciiruun calay ugu kaalmeeyo oo wanaajiyo rabbigiinka baqda rawaa bukhaari wa muslim bukhaariga muslim baa soo saaray macruur wuxuu yidhi abaadar baan arkay oo labis wata wiilka asaga la socday addoonkaana oo mid lamida wato waan su-aalay maxaa dhacay wuxuu yidhi rajul baan caayo waktigii nabiga hooyadii ayaan ku ceebeeyey rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam abaadar dow qof baa tahay jaahiliyaa kugu sugan war waa walaalihiin war waa adeegayaalkiinii war rabbi baa gacantiina hoosteeda yeelay war qofkii walaalki gacantiisa hoosteeda ou yahay ha ka qoodiyo wuxuu ka qoodanayo haw labiso waxuu laka labisanayo hana ku masaqaynina wax aysan karin haddaad ku kaliftaanna wuu kaalmeeya ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam allah u naxariista raadina ka noqday abiidar xaabib saahiga ayuu ahaa mid dagaal badan dagaalkiisa aan diinta uga tegin rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ummadayda ninka ugu runta badan weeye xaqa ayuu ku dhawaaqi jiray alla darsi marka loo dhibou sabri jiray waxauna ahay ninkaasu nin bilaabay dadka islaamka inay wax isla wadaagaan macruuf ayuu sidaa ku ahaa dadka muslimiintaa kulligood inay xoolaha walaala ku yihiin hadday diinta wadaagaan ay xoolaha silin kastaa ka dhexeeyo ayuu arkayey qofka muslimka naftiisa ayuu uga doori jiro wuu sii jiray muslimiinta ayuu xoolihiisa ku anfaxay nin qaybo badan ayuu ahaa isagoo qariiba ayuu dhintay wuxuu ku dadaali jiray wax kastoo alla raalli ka yahay labiska uu xiran yahay ayay xiraan jireen dadka uu mas-uulka ka yahay wuxuu ku dadaali jiray inuusan qofna ka faanin marka rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala meesha abiidar ninka la yidhaha jaahiliye lagu sheegay maclu malaynaysaa dadka maanta jooga dhibka soo gaaray waa maxay waa ninkaas oo madowga ku caayay oo hooyadii yani ina hooyo madooga oo ku yidhi war qofka muslimka arrinkaa iska ilaali war qabiil in laysku caayo oo laysku duro xaaraam weeye lamana ogola war guurkii maanta qabiil baa lagu xiray war dadka noloshiisii qabiil baa lagu xiray war waa laysku dhaleeceeyey war wax walba waa laysku caayey war rabbigiinka baqoo diinta islaamka ilaaliya war qabiilka laysku dhaleecaynayo iyo dadka la caayayo iyo dadka madowga lagu durayo iyo dadka tin adaga lagu sheegayo iyo dadka addoommada lagu tilmaamayo ha layska geeyo war qof walba rabbi caabudo waa addoon ilaahay inta ka saabtana waa addoommo cusaaba oo muslimiina dadku waa walaalo waa isku aabbayo hooyo waxay ku kala fadli badan yihiin waa cabsida aayo wax kala kuma kala sarreeyaan rabbigiin miyaan naka xisoonin oona muslimiin ahayn war wanaagga ku dadaalo xaqa sida u ilaaliya abiidar jaahiliyaa kugu sugan baa la yidhi macnuu waxa weeye dabeecadihii jaahiliga lagu arki jiray wax kamida ayaa la timid nin alla markii qabal ku faaqiyo waa jaahili jaahiliyaa ku sugan ninkaas oo iimaankiisa la garanayo siyaa la yidhi hala dadaalo maanta dadka yani ragga iyo dumar iimaan loo malaynayo waa jaahiliyiin sida ay u badan yihiin inantu ninka qabiil bay ku diidin isagu qabiil bay ku diidin qabiil baa lagu dacminin waa rabbi ah laga bogo subxaana watacaala qofka waxaa lagu dacni kara diiniaan wax kalama jiraan macruur wuxuu yidhi xadiidka sideetan iyo saddex halaadad ayaan arkay oo korkiisa la disyahay hulaamkiisana kaasoo kale ou yahay fasa'altu can dalika arrinkaadaan su-aalay waxa dhaliyey wuxuuna abiidar ii sheegay annahu saada rajulan calaa caati rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waqtigii nabiga inuu rajul caayey oo tacayaroo biumilla hooyadii oo ku ceebeeyey rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam qof baatay siika jaahiliya waxaa kugu sugan nooc jaahiliye ah ikhwaanukum waa walaayihiin khawalukum waa khudamadiina adeegayaalkiin rabbi baa gacantiina hoosteeda yeelay qofkii walaashii oo gacantiisa ku diro xaqoodii iyo wuxuu ka quuranaya hawla diso ladiskiisa hana ku kallifinin waxaysan karin haddaad shaqo adag u dirtaana ugu kaalmeeya ayuu yihi sala allahu caleyh wasalam yaan dadka la addoonsan oo aan la dhihin axadka gaalada laga soo qafaala isagu addoonnimo gacanta ugu jira ee sidaa ku islaama walaalkiin weeye oo wanaajiya carabta ajamta kama fadli badna kan carukan madow kama fadli badna ilaa cabsi alla maahane nasab laysuguma taani karo dadka isugu taanaana muslimiin ma ahan ee waa dad diintii alle ku xadgudbay oo islaamnimadoodii ku cayaaray qaala wuxuu yihi alxadiidu raabi wa hamaanuun xadiidka sideetan iyo afar marwiyin waaye ku la wariyey can abi muusa alascariyi radia allahu canhu qaala abi muusa wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alla wuxuu yihi halaasatin saddex lahum ajraani laba ajir baa u sugan kan koowaad waxa weeye rajulun nin oo min ahlilkitaabi ahlulkitaabka kamid a nabiga ka hor ahlulkitaabka kamid ahaa oo diini hore wax ka haystay wa aamana rumeeye binabiyi wa aamana rumeeye bimuxamadin sala allahu alayh wasalam waa intaa nabiga lasoo dirin kii diintaa ku jiray ee kuwa hadda jooga maaha ilaa hadda ayaga laasibay ku tahay diinta raaxaana oo diinkaa laqoran karaa ma jirto kan labaad waxa weeye walcabdu lmamluuk addoonka la hantay idaa addaa haddou guto xaqa allah xaqahu rabbi ku leeyahay iyo xaqa mawaalihi sayidyaalkiisa xaqa ay ku leeyihiin kan saddexaad waxa weeyaan rajulu nin kaanad lahu ay u sugnaatay amatin addoon oo fa addabahaa edbiyey oo faxsana ta'diida edabteeda wanaajiyey oo waxallamahaa tacliimiyey oo faxsana tacliimaha tacliimteeda wanaajiyey uma markaa ka galaan axsaqahaa xureeyey oo fatasawajaha guursaday falaw ajraani laba ajir baa u sugan rawahu lbukhaari wa muslim rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi saddex qofood laba jeer baa ajir la siiyaa rajul ahlu kitaabkii hore kamida oo horay nabigiisii u rumeeyey ee markuu nabi maxamed yimid la rumeeyey sala allahu alayh wasalam kan labaadu waa addoon xaqa rabbigiisa guta iyo xaqa sayidyaalkiisa kan saddexaad waa nin addoon lahaa oo edbiyey oo diinta baray oo tacliimiyey oo wanaajiyey ee markaa ka gadaal xureeya isagoo guursaday karamka ilaahay waxaa ka mid a camalka saalixa dadka waa loo labanlaabaa labo saddex jeer iyo wax ka badan qadarka la labanlaabayo rabbi isagaa yaqaan si wanaagsan baa lagu amaalmarin dadkii ambiyadii hore rumeeyey diinii hore haystay ee nebi maxamed markuu yimid dabagalay sala allahu caleyh wasalam waxay la kulmayaan wanaag iyo khayr fara badan marka diinta islaamka diin aan hayn oo lagu dhaqmi karo la haysan karaana ma jirto axad walbow qaanuunka islaamiga qaado akhlaaqdaada wanaaji dadka muslimiinta wanaaji xaqa ha ku cayaarin kitaabka allah ayaan lagu gabatalin dadka ku jira gacanta sayidyaalkooda oo inta gaalada laga soo qasaasay gacanta islaamka kuway ani ku islaamana waa inay dadka mas-uulka ka a wanaag u sameeyaan oy xaqa rabbigooda gutaan xaqa dadkaana gutaan ninka addoon lahaa ee diinta baray oo edbiyey ee guursaday xoreeyey qof la liidi jiro ka dhigay maamulo weyn oo naftiisa dhan u aaminay taasuu sarabta ku yeeshay waxaa ka sii qaymo badan haween ou qabo ninkii diinta baray oo ku edbiyey oo wanaajiyey iyo gabdhow isagu dhalay iyo kuwa mas-uulka yahay kaas ayaa ka sii qaymo badan sida xadiidkaa laga garanayo xadiidka sideetan iyo afar rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam salaasatu lahum ajraan saddex qofood laba ajir baa u sugan kan koowaadu waa rajul oo min ahlilkitaab kamid ah oo aamana binabiyi nabigiisa rumeeyey oo aamana bimuxamed rumeeyey sala allahu calayh wasalam ee ku dhaqmay diinto si dhawa isugu dhiibay kan labaadu waa cabdulmamluuc addoon la hantay oo gutay xaqii rabbi ku lahaa iyo xaqa sayidyaalkiisa kuleeyihiin kan saddexaadu waa rajul addoon u sugnaatay edbiyo edabteeda wanaajiyey oo tacliimiyo tacliimteeda hagaajiyey ee xureeye guursaday laba ajir baa u sugan waxaa ka sharaf iyo qaymo badan mar kasta haween ou qabo ninka diinta baray iyo gabdho ou mas-uulka yahay ilaa ou ku soo simay inay meel wanaagsan oo qaymo badan gaareen rabbigiinka baga sharaftiina dhowrow guryihiina wanaajiya xaqa ilaaliya oo baatilka ka hortaga dadka mas-uulka ka tiina diinta alle sabab ugu noqda rabbi subxaanahu watacaala riddihiisa iyo raxmad ayaad gaaraysaan fara badan oo xagga rabbi ka timiye diinta si wanaagsan u ilaaliya muslimiintow dumarka wanaag kula mucaamaloodoo wanaajiya xooggiina iyo xoolihiina ha ka haqrimina xarafka diineed u kordhiya xaaraanta ka xibsada jannada alla inay galaanna sabab ugu noqda adinkana allah idin gargaaraye haddaba in inta ayada mas-uulka laleeyahay ninka mas-uulka ka adna si wanaagsan uga dambay qaal wuxuu yihi alxadiid alkhamis watamaanuun xadiidka sideetan iyo shan marwiin waaye ku la wariyey can cabdillaahi bni cumar ibn khadaab ayaa laga wariyey radia allahu canhu qaala cabdillaahi wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alle wuxuu yihi laa yuqiimanna yow kicinin oo kicinin axadukum xakiim rajula mid yowsan ka kicinin bimajlisi majliska ou fadhiyo oo suma markaa ka gadaa yejlisu ou fadhiisto asagu fiihi makaanka asaga ah axakiin mid meel ou fadhiyo inta ka kacsado yowsan asagu fadhiisanin walaakin tawasacuu isu waasixiya oo makaanka waasiciya watafasaxuu isu durda oo isu durdiya tawasuca iyo tafasuxu waa isla mid makaanka ku kala durdaco qof walbaa qofka kale oo u waasiciyo booska oo dad wanaagsan noqda sidaas ayuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam wa kaana ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar wuxuu ahaa idaa qaama hadduu uga taco low isaga rajulunin min majlisii majliska uu ku fadhiyo lam yejlis fiihi kuma uusan fadhiisan jirin haddii nin meer uga kaco cabdullaahi ma fadhiisan jirin asagoo ka baqanaya waciidka asaga ah rawahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaariga muslim baa soo saaray rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi axadkiin yowsan qof ka kacsanin meel ee markuu ka gacsado ka garaal oo asagu fadhiisto arrinkaas yow dhicin ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laakiin isu waasixiya oo kala durda oo qof walba qofka kale oo uga durda booska cabdullaahi bin cumar wuxuu ahaa haddii meel looga kaco midaan fadhiisanin muslimiintaw kibir iyo xadgudub iyo xumaanta durda oo diinta ilaaliya oo isu soo dhoweeya oo qof walbaa walaalki garabkaa ku qabto ha ka durgo laakiin anaa kaa sharaf badana iiga kax yaan lays oranin diinta si dhaba ha loo ilaaliyo xaqana ha lagu socdo rabbiga awooda sare leh waxaan weydiisanaynaa inuu nusuusta dhaqankeeda nagaran na garan siiyo gaarsiinteeda iyo ku camalfalkeeda ou nagu arsuqo hawlka nabiga kuwa kacaba ou naga dhigo islaamkana ou u gargaaro ilaa rabbi asagaa kale eh muslimiinta u dadaala oo diinta ilaaliya oo maxaasida bilkulliya uga taga allahuma yaa muqaliba alquluubi sabit quluubana calaa diinik rabbi zidna cilman warzuqnaa fahman waalxiqnaa bisaalixiin allahuma musarif alquluubi walabsaari sarif quluubana calaa taacatik ya arxam araaximiin ya arxam araaximiin ya arxam araaximiin farrig ana maa naxnu fiihi min adayf allahuma xawil xaalana ilى axsani اlaxwaali fi اlxaali wاlma'aali aamiin allahuma ya muqalib اlqulubi